waxaa la yidhahaa fardowsa deeq xarub qoyskayga wuxuu ka kooban sagaal saameyn aad u weyn bayna ugu yeesheen biyaha ilaa iyo xala sideed saac ilaa intan waan taagan aad bay muxuu ahay saameyna ugu yeesheen meel wax lagu karsaday iyo meel wax lagu hagaajiyo midna ma laha waa alxamdulilah hadda guryaha gudihiisa un bayna weli naga gelin oo oo ayagana ay qarka u saaran yihiin masquuliyiina way naga dumeen masquuliyi way jabsadeen biyihii baa jabsaday marka way meel aan istaagnaa allaana wallahi xaaladanada waa ilaahay unbaa koley gargaar aan ka suganaayo waa arrinteena way culus waxaan codsan lahayn biyahan iyo waxan wax aan iskaga nalooga gargaaro un iskaga si ilaahay wanaa waaxidkaan baa horta gargaar haya laakiin aan oga badbaadi lahayn un baan rabna wixii nagu caawin kar maya maya waan soo jeedna sideed sac saan usoo kacnay ilaa hadda waan taagan weli maxamed xasan biyahan waxayna soo gaareen xalay goor ay tahay shan sac ilaa haddana maxaa la dhihi jiray sidii ay ku bilaabmeen xawligeed bay ilaa haddana u socdaan ani khaasatan ahaan saa'id bay ii saameeyeen guriga badkiisa meesha dabshidka iyo badkii oo idil bay ilaga wareegeen carruurtii meel ay ii istaagaan baan laahay meel ay wax ku karsadaan baan laanahay ilaa haddana bay socdaan sidii xawligeheeda ay ku bilaabmeen bay ilaan haddana ku socdaan waxaan codsan laheen laamaha madaxa bannaan sida u n h r misana hay-adaha kaleeto saameyn weyn bay biyaha nagu hayaan wixii gargaar ah oo noola fidin kara in noola fidi meesha xalay ay biyaha nagu heleen ayaa ilaa abtunaw yaan taagan mana mana fadhiisan karno mana dhaqaaqi karno musqulihii aan gelaynay biyihii ade waa musqul bideed bay ahayd oo qaxootiyo awel raba waxiyoo idil bay la tageen marka bidax midig mana u dhaqaaqi karna malaha masquul haba sheegin warkeef xabiibo idris cabdille hade maxaan ku yidhahdaa niyahow dib weyn baan qabnaa fatahaad xun baa nagu dhacay wax maxaan ku yidhahdaa ama haayadi ama muslim kale oo gargaar nafsiina ma aragno maxaan ku yidhahdaa dib baan qabnaa hadda waxaan joognaa raamada raamada dhadhaad iyo iyo ifo qaybisa waan qaxni waan qaxni meeshaan tuurina eber eber eber eber masquul ma jirto guri ma ogay haddii maxaan ku yidhahdaa un maxaa biyaha ay ka baxaan midbedina way taagnaan masquul haba sheegin balabara haba sheegin bacaan hataa maxaan ku yidhahdaa aan ku okorano meesha aan joogno ma qabno biyo aad oo aad boqol kiiba boqol fatahaad culus weligay ifow intaan joogo aan indhaha saarin baa nagal talaab ma jirto xaali kursi yar aan maxaan ku yidhahdaa aan maxanagoo lix iyo toban ruuxaan ku baran kursi yar kursi yar oo gudaha dhexdiisa kursi yar oo gudaha dhexdiisa oo wiil gurigu lahaay marka hore oo u dhistay inaan maxaan ku yidhahda dadkaas ugu fadhiisto yani inaan aagado maxaan ku yidhahda aan kasoo aruuriyey meelaha aan biyo ku shubayaan joodarihii ku dhegdhegi bareerihii maxaan ku yidhaha marar ay biyo qaadeenba waxaan haayn iyo waxaan isla hayna mala niyo wax gurmada iyo wax gargaara midna ma hayno wax nala soo hadla muslimiinta iyo hay-adaha wixii maxaan ku yidhaha codsiga ayna maqlaa inay noo gargaaraan oo maxaan ku yidhaha gacan midig ay nagu qab xaalad adag baan ku jirnaa niyahow ninkii muuqaynay maqalka ayna aqaano waxaan ka codsanaynaa inay maxaan ku yidhaha gacan bira nagu qabtaan wixii ilaahay aas nooga soo qaada hay-adaha iyo muslimkaba ay maxaan ku yidhaha gurma degdeg ay noo suubiyaa magacayga waa raxma cabdulaahi qamaan alxamdulilah waxaa dhacay nicmad ilaahay ilaahay nusqaanteeda hana hareer mariyo xerada ifo oo dhammaanteedba uu galay daadadka roobabka maaragtay da-ay boqolkiiba seetan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan xerada ifo waxaa dhex jiifa biyo guryaa dumay dad baa barakacay dad baa xataa maanta meel ay istaagaan iyo meel xalayna aan seexanin maantana meel ay istaagaan aan haysanin sida section d oo kale section a oo kale s g iyo dhammaan saameyn oo maaragtay biyuhu ay saameeyeen xerada ifo kolley waxaan rajaynaya in ay hay-adaha samafalka iyo ay dad badan ka warhayaan xerada ifo ruuxii og ama ruuxii arkay ama koley sidaa ay u muuqato xataa annaga dhexdanadiibaa kala go-doonsanoo isu gudbi karin annaga u n waan kala xidhannahay annaga raashinka keer meesha raashinka laga qaadatay saaka raashin lama qaadanin kaararka saaka geli lahaa oo xataa dadku ay qaarkood kusii noolaan lahaayeen saaka raashin lama qaadanin waana biyaha daadka awgood bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo waxaa dhacday shalay kow iyo toban saac iyo barhkii ilaa laba iyo tobankii kaamkii aannu degganaynaya ifo inay soo galeen biyo qulqulahaya oo xawaaro aad u dheeraynaya ku socda gebi ahaanba waxay la wareegeen xeradii qaxootiga ifo waxay dhulka ku dareen oo baabi'iyeen musqulihii waxay dudumiyeen bullaacadihii waxaa kor u soo baxay wax allaale iyo wixii saxaro ahaa ku jiray musqulihii waxaa isdhex qaaday oo ay ku milmeen musqulihii wixii ka soo baxay ee saxaro ah daad bannaanka u soo saaray ayay isku milmeen waxay dhex qaadeen guryihii iyo meelihii ay bulshadu ku noolayd dhibaatada koowaad ee ay sababeen ee khatarteeda leh waxaa ka mid ah inay musqulihii gebi ahaanba wixii ku jira saxaraha ay bannaanka u soo saareen waxaa labeeya in guryihii jilicsanaa ee owalba tabarta daraa inay dumiyeen waxaa kaamka ku noolaa dad danyar ah aad u tabardaran aan dhaqaale haysanin guryo jilicsan ku noolaa dadkii noocaas ah guryihii bay ka dumiyeen waxaan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan daadadkiina soo galay shalay kow iyo tobankii saac iyo barhkii ilaa labiyo tobankii saac ilaa wakhti xaadirkanna socda saamaynta ugu ba'an ee ay nagu yeesheen waxa weeye inay dadkii guryihii ka dudumiyeen inay dadkii barakiciyeen